galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
galab sabti ah labada bisha janawari ee sanadka labadakunkoobyolabaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah xuseen bare
dacadeena galabta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin soomaali ah oo wadaad soomaali ah toorey ku dilay magaalada melbourne ee dalka australia hadda waxaana soo gaartay duhurnimadii in ninka la yidhaahdo maxamed nuur faarax lagu dilay magaalada melbourne runtii waa arin fajac ah communitigana ku noqotay wax lama filaan ah nin runtii qiimo ku leh oo ah communitiga oo yani akhyaar oo aada u degan oo wadaad ah waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qarax lala eegtay shaqaalaha dhisaya jidka isku xidha muqdisho iyo afgooyi muran ka taagan shirweynihii ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada hargeysa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen barre iiraan ayaa sabtida maanta ah sheegtay in ay qorshaynayso in boqolkiiba labaatan ay kordhiso bacrimiinta nuyukleerkeeda sida ugu dhaqsaha badan tallaabadaas oo ka dhigaysa heerka yuraniyamka mid aad ugu dhow hubka nuyukleerka warkan ayaa ku soo beegmay xilli ay sii korodhay xiisadda u dhexaysa iiraan iyo maraykanka iyo sidoo kale maalmaha ugu dambeeya ee maamulka madaxweyne trump oo xilka ka degi doona siddeed iyo toban maalin kadib trump ayaa sanadka labada kun sideed iyo tobankii maraykanka ka saaray heshiiskii quwadaha dunida iyo iiraan ee dhigayay in iiraan laga qaado cunaqabataynta dhaqaale iyadoona ay joojiso bacriminta maadada yuraniyamka ee laga sameeyo hubka nuyukleerka tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa maalin ka hor sanad guurada koowaad ee dilkii uu maraykanka magaalada baqdaad ugu geystay qaasim suleymaani oo ahaa jenaraal sare oo ka tirsanaa milatariga iiraan maraykanka ayaa ka walwalsan suurtagalnimada aargoose ay iiraan uga aarguddo jenaraal suleymaani xilli nuuca cusub ee cudursidaha coronavirus lagu arkay gobolada colorado california iyo florida ayay kiisaska dadku uu ku dhacay cudurka covid nteen ee dalkan maraykanka jimcihii gaareen in ka badan labaatan milyan oo ruux warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha caafimaadka ayaa muujinaysa in tan iyo fasaxii dhammaadkii bishii noofembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay uu khasaaraha covid nteen ee maraykanka uu aada u korodhay bishii disembar oo keliya toddobaatan iyo siddeed kun oo qof ayaa u dhimatay xanuunkan guud ahaan dadka uu cudurka safmarka ah ee covid nteen ku dilay maraykanka muddo ka yar hal sano ayaa maraysa in ka badan saddex boqol shan iyo afartan kun oo qof taas oo macnaheedu noqonayso in sagaal boqol iyo kontonkii qof ee maraykan ahba uu qof u dhintay cudurka covid nteen iyadoo hadda laga wado maraykanka tallaalka xanuunkani lagula dagaalamayo ayaa haddana aad looga cabsi qabaa in korarka dhimashada iyo dadka qaadayaba ay weli sii socon doonto sanadkan cusub ee labada kun koob iyo labaatanka hase yeeshee rajo wanaagsan ayaa laga qabaa inuu shaqeeyo tallaalka cudurka sida ay muujisay daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins guud ahaan kiisaska cudurka covid nteen ee caalamka ayaa sabtida maanta ah gaartay in ka badan afar iyo siddeetan milyan oo kiis ugu dambeyntiina sida ay muujinayso natiijada rasmiga ah ee maanta ka soo baxday doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalka niger musharaxa ka socda xisbiga talada haya maxamed bacsuum iyo madaxweynihii hore maxamane cusmaani ayaa bisha febraayo ku tartami doona wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada baazuum ayaa wareeggii koowaad ee doorashada niger ka helay codod dhan sagaal iyo soddon boqolkiiba taas oo ka yar konton boqolkiiba oo ah tirada loo baahan yahay in musharaxa uu gaaro si uu u noqdo madaxweynaha sida ay sheegeen guddiga doorashada cusmaani ayaa isna wareeggii koowaad ee doorashada madaxtinimada ka helay toddoba iyo toban boqolkiiba wareegga labaad ee doorashada ayaa lagu wadaa inay dhacdo koob iyo labaatanka bisha febraayo labadan musharax ayaa qofkii guulaysta uu xilka kala wareegi doonaa madaxweynaha hadda talada haya maxamedu yuusufu kaas oo dhammaystay laba teeram oo midkiiba uu ahaa shan sannadood dhegaystayaal warkii caalamka galabnimadan waa naga intaa
qarax uu fuliyey qof iisa soo miidaamiyey ayaa ka dhacay deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho qaraxa waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamada amniga waxaana dhaawac uu soo gaaray qaar kale wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan muqdisho kasoo diray ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya ayaa u sheegay v o a in qaraxa oo lala eegtay shaqaalaha turkida dhisaya dhabaha laamiga ee khariire muqdisho iyo afgooye uu dhaawac ka soo gaara laba ka mida markii qof ismiidaamiya isku qarxiyay goob ay shaqadu ka socotay qaraxa waxaa fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana ku dhintay laba ka mida ciidamada haramad ee sida gaarka u tababaran oo ka tirsan ciidamada buliiska waxaana dhaawac soo gaara afar kale qarax ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka lafoole oo hadda uu gaara dhismaha laamiga waxaana qofka isqarxiyo la sheegay inuu kasoo tilaa meel qarneed balse ciidamada ammaanka rasaasay ku fureen korintuusan isqarxin ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay deegaanka lafoole kaasi oo sabay dhimashadii dhaawac ruuca lagu dhisaya dhabaha laamiga khariirya muqdisho iyo afgooye waxaa maalgelinaysa dowladda qatar halkay fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka turkiga shaqaalaha turkida ka shaqeynaya dhismaha laamiga iyo ciidamada ammaanka ilaanayaba waxay la kulmeen weeraro joogta oo kaga imaan urka al-shabaab labadii kun sagaaliyo tobankii ayaa lala eegtay laba qarax oo miduu ahaa qaraxi weynaa lagu hoobtee dhacay sideed iyo labaatankii bishii disembar laba kun sagaaliyo tobankii kaasoo ka dhacay school circuit control afgooye ayna ku dhinteen dad u badnaa arday jaamacadeed laba kun iyo labaatankii bishii februarina qaar xoogan ayaa lala eegtay shaqaalaha turkida ee dhisaya wadada laamiga waxaana xilligaasi hakada ugala dhismaha laamiga xukuumaddii ra-iisul wasaare kheyre ayaana xilligaasi isku yeertay taliyaasha ciidamada iyadoo laga xaajoonayo xaqiijinta ammaanka iyo sidii laamiguusan u joogsan lahayn taasoo markii dambe dib loo bilaabay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
sheekh maxamed nuur faarax oo loo yiqiin xoogsada oo ka mid ahaa wadaadada jaaliyadda soomaalida ee melbourne australia ayaa maanta lagu dilay guri ku yaala magaalada melbourne iyadoo dilkiisana u geystay wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah xilli uu qur-aan saarayay wiilkaasi dilka wadaadka u geystay gudoomiye dhacdadii maanta ka dhacday north melbourne ee lagu dilay sheekh maxamed nuur faarax oo loo yaqaano xoogsade maxaynu kala soconaa
maanta waxaana soo gaartay duhurnimadii in ninka la yidhaahdo maxamed nuur faarax lagu dilay magaalada melbourne runtii waa arrin fajac ah communitygana ku noqotay wax lama filaan ah nin runtii qiimo ku leh oo ah communitiga oo yani akhyaar oo aada u degan oo wadaad ah afgaaban runtii communityna aada u jecel yihiin in yaruu wadanka joogay dadkii waqtigeeda dambe soo galay waa adeer aan australia citizenka aan ma dhuufilay inuu qaato marka wax laga naxo oo fajacay ku noqotay communitiga maanta runta arrintaas dhacdadaas oo aad ku xanuunka badan
maxaa lagu dilay marka ninkan waxaa la sheegay in wiil dhallinyaro ah toorey uu ku dhuftay marka qaabka dilka ugu dhacay warka siduu nagu soo gaarayo maxamed nuur faarax wuxuu tegay guryo guryaha soomaalida kamid ah oo sida uu caado u ahaa jirtu dadka u kaalmeyn jiray dadka xanuunsan iyo dadka dhibaatooyinka qaba qur-aanka u akhrin jiray marka guri guryaha kamid uu maanta tegay uu qur-aanka u akhrinayo marka wiilku uu qur-aanka ku akhrinayo marka ku dhuftay mindi oo u geystay yani dhibka oo dhimashada ah oo markii dambe nafta halkaa kaga baxday runtii waxaa la filayna ahayd waxaan hore u dhacayna ma ahaan anaga xataa community nagu cusub waaye oo hataa hadda markii ugu horeysa dhacdadan oo kale ay dhacday qur-aankana dad badanaa akhriya waxaan aaminsannahay maadaama muslimiin nahay in yani qur-aanka dhib kasta loogu bixi karo sababtaasu sheekh maxamed marka runtii waa arar foorxamo badan marka ma garanayno yarka dhibka geystay reerkiisa xaaladay ku sugan yihiin runtii iyagana way naxsan yihiin kole fajacay ku tahay ma garan karno weli wiilka xanuunka haayeen xanuuno kale ay jiraan iyo wax kaloo jiro laakiin waa arrin maanta muruuq ku ah somali community
allah naxariista sheekh maxamed runtii wuxuu ka mid ahaa wadaadada qur-aanka saara dadka xanuunsanaya haddii aad tilmaanto sheekh maxamed shakhsiyadiisa dhincenkee buu ahaa
runtii intaan ku aqaana aniga wuxuu ahaa nin aad yani u afgaaban waxaana la deganaa nin la yiraahdo sheekh saaq oo macalin saaq la yiraahdo oo communitaha qiimo ku leh taana waxay ku dareensiinaysaa ninkaa ninka la degay inuu yahay nin khiyaarahaasa markaan ku baranay markii horeba kadibna wax yaraan wada hadalno noo yimid xafiiskeena community aan dhowr jeer wax usoo baahday runtii waa nin aad u afgaaban nin aad u qiimo leh dadka badanaana markaan maanta soo wacayn markaan wareystana dadka o dhan waxay ku yaqiineen nin aad u afgaaban oo yani aqyaar ah aad u degan aad ugu faraxsanaa barashadiisa ay barteen runtii community magaalado dhanaa naxsan oo fajax ku naqata geerida ku timid sheekh maxamed nuur faarax runtii waa fajac nagu soo kordhay oo yani dadkao dhan ay tiray u tahay nin akhyaar oo aad u degan oo qof kastoo aad maanta intaan la sheekeysanay nin kasta wuxuu ku leeyahay waa nin aad wanaagsan oo ahaa oo yani sheeko fiican oo akhlaaq fiican oo soo dhoween leh marka waa wax laga naxo runtii
aada umahadsan tahay dabcan booliiska gobolka victoria ayaa baaritaano wada si ay u ogaadaan sababta dilka shiiqan uu keenay inkastoo weliba boolisku ay sheegeen inay gacanta ku hayaan wiilkii dhallinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa isna ee dilka geystay wixii ku soo kordha dil la xiriira dilka sheekh maxamedna qeybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan waanigu waa ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia gudoomiyaha jaariyadda soomaalida ee melbourne doctor xuseen xarakow ayaa uga waramay dilka wadaadkaasi wariyaha v o a ibraahim cumar baafow
magaalada hargeysa waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey shirweynihii toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja kaasi oo lagu doortay gudoomiyaha ururka gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha guud shirkaasi waxaa qaadacay qaar ka mida wariyaasha somalilan oo ku tilmaamay shir la afduubtay wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa la hadlay qaar ka mid ah qabanqaabayaasha shirkaasi iyo wariyaasha diidan gudoomiyihii guddiga qabanqaabada shirweynaha toddobaad mawlid maxamed shaqale bal mawlid ka waran musharaxiinta qaabkaad muxuu haayey ugu tala gasheen inay tartanka uga horta runtii shirkan markaan ku sheego shirkan waa shirkii toddobaad ee shirweynihii ururka saxafiyiinta somalilan soolta saddexdii sanaba hal mar baa la qabtaa ka bacdi waxaa dhammaaday muddo xileedkii saddexdii hore hogaankii hore anagu guddi qabanqaaba ahaan markiina la magacaabay markiiba waxaanu aagnay dastuurka soolta waxaanu ka soo saarnay shuruudo xadideeya musharaxiinta maadaama doorashaa la gelayayo sharci karta ergadu inaanu shuruudo ku xidhno waxaa shuruudaha ka mid ah in toddoba sano ugu yaraan ninkaasi kusoo jiro saxaafadda madaxa bannaan waxaa kaloo jirtaa shuruud kaloo aynu kaarkii sooljo haysto waa inuu saddexdii sane u dambeeyey uu shubaa contributionkii aduu shuruudii waxaa loo buuxiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin labaatan xubnood xeerka dastuurka ayaanu eegnay annagu waxaana xeerka ahayn oonu qaadanay ma jirto haddii kale dee waxaanu noqonayna niman dee gees cararay labaatan xubnood baa soo buuxiyey imika mid baa tanaasulay sagaaliyo toban xubnood tartanka lagu galay hogaankii cusbaa waa la doortay shan iyo tobanka xubnood waa la doortay ka guddoomiye qabanqaaba ahaan si aad u arkaysay annaga guul iyo sharaf bay noo tahay shirka maadaama aan nahay guddida qabanqaabada in uu si fiican ugu dhammaado annagu markii aanu hilka wareejinay waxaan ku wareejinay shirguddoon niman saxufiyiin oo rugcadaaya baan shirguddoon oga dhignay oo ay aragiintii saxaafadda ahaa alxamdulilah annaga sharaf bay noo tahay aad baan oon hambalyanayaa musharaxiinta soo baxday aad baad umahadsan tahay mawlid maxamed shaqale gudoomiye guddiga qabanqaabada shirweynaha toddobaad ee ururka soolja maxamed axmed jaamac calooley gudoomiyaha shirguddoonka shirkan toddobaad gudoomiye maxamed bal waxaad ka waranta marka hore horta jawiga ka waran bismillahi raxmaan iraxiim qadar maxamed cabdulle v o aad baan u salaamayaa qadarow sida aad la socoto waxaanu qabanay shirweynihii toddobaad ee ururka saxafiyiinta somalilan solja kaas oo muddo laba cisho aanu hogaaminaynay oo shir guddoona lagu doortay run ahaantii labada cisho habsamay socodkii shirku si fiican buu socday si fiican baanu hogaaminaynay markaa si fiican oo qurux badan buu walaal noogu soo dhammaaday maasha allah waan u hambalyaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii iyo cidda la doortay dhinaca kale qaar ka mid a saxafiinta somalilan ayaa qaadacay islamarkaana sheegay in shirkan sooljo aan loo marin sida ay sheegeen dariiqii ku habboonaa ee wada qancinaya saxaafadda o dhan waanay qaadaceen cabdirashiid cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta sheegay inay qaadaceen shirkan aanay tegin waxaan weydiiyey marka hore waxay salugeen shirka ay kaga maqnaan hadar walaal ka qaybgalka shirka waxaanu ku diin shirkaas markaanu aragnay inuu si gaara ugu afduuban yahay cid gaara annagu han baanu leenahay garabkayaga waxaa ku jiray dad han leh oo doonayey inay ama boorka noqdaan amaba hogaanka saree ururka sooljo noqdaan intaasba dabacii waxaa ka weynaaday markaan aragnay inuu ururku afduuban yahay uu shirweynuhu afduuban yahay ayaa waxaa nala ay nala noqotay oo noo cuntami weyday in meel afduuban oo dad gaara la doonayo oo lasii calaamadiyey oo dhabarka laga sii taabtay ay soo baxayaan waxaa noo cuntami weeye inaanu ka qayb galno sidaasi daraaddeedna waxayna la noqotay inaan iskaga joogno goobtaas munaasabadda ah ee cid dooran lagu dooranayo laguna caalashubayo ujeeddadeeda ugu weyn iyo waxyaabaha aanu u diidnay ka qaybgalka shirkaasi toddobaad garabkayagu wuxuu diiday xubno doonayey in la doorto iyaga oo dooran doorashada oo aan dhicin taasi oo aan hore uga dignay islamarkaana cod dheer iyo mid gaabanba aanu ku sheegnay
waan gartay cabdirashiid waxaan ku weydiinaya markaa tusaale ahaan ergaa jirtay isla kii dab qaadaysa labada geesood ergadii xaggey ku dambaysay ma ma miyaa la dhegaysan waaye wal horta waxaanu ku diidnay khadarow ergada ergadu waxa weeye oo loo igmadaa marka horeba annagoo kalsoonida siinay qolooyda aanu ka cabanano ee aan ka soo hor jeedno ee qabsanaysay shirka toddobaad ee ururka soolja iyagoo oo wata qabanqaabadoodii iyagoo boorarka dhajisanaya iyagoo oo mataqaanaa sameynaya kaadharhka ergooyinka gobolada iyo meelaha kala duwan ee laga imanayaba ayaa ay hawsha wateen qolada ergaduna waxay waajib ahayd inay yidhaahdaan waar joojiya waxaad wadaan aanu dhinacii kale ee idiga soo horjeeday ee wax tabanaya oo annaga ah aanu la hadalno taasna waanu ka weynay sidaas daraaddeed waxaanu aragnay inaan ergadu markaa dhex ahayn iminka haddii labadii dhinac midba mid eedeeyo sow danihii saxaafadda ee wada lahaydeen ma lumayaan maxaa xal u aragtaan idinku garab ahaan waxaanu xalka u aragnay in aanu samayno dallad weyn oo kulmisa suxufiyiinta kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan taasi oo aan meesha laga lahayn kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qabanqabayaashii shirka ururka saxafiyiinta somalilan ee solja iyo wariyaal qaadacay shirkaasi wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ayay u warameen
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur
dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo sanad cusub waa sanadka cusub laba kun iyo koob iyo labaatan oo markii ugu horreysay sanadkan carabka igu soo mara nuurow ilaahay ha nooga dhigo sanad kheyr qaba sanad naga daweeya daalkii iyo iyo waxyaabihii uu noo geystay sanadkii hadda lasoo dhaafay mid naga daweeya allah ha nooga dhigo aamin ayaan leeyahay caasha sanadka tegay labada kun iyo labaatankii dabcan waxyaabaha lagu xusuusan doono coronavirus iyo karantiilka kelmaduhu way badnaayen laakiin labada ugu badan ee hadda la sheegi karo waa karantiil iyo coronavirus iyo covid sagaal iyo toban waxyaabo badanoo cusub uu soo kordhiyay marka wuuna dhaafay ilaahay intiisa kheyr kale ha noo reebo midkan hadda bilowday maanta ee laba kun koob iyo labaatan ilaahay khayrkiisana siiyo aamiin aamiin ducadaa noo duceysa ilaah noo aqbala caasha sanad wanaagsan ayaan dhegeystayaasha mar kale hawada ka leenahay sanad wanaagsan dhambaalka ugu horreya nuur oo bal hadaad noo soo qabato waa tahay dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse axmed afrax iyo sacdiye nuur axmed afrax cabdalle axmed afrax maryama axmed afrax iyo xafsa axmed afrax cabdulqaadir cabdulle xalane iyo safiya cabdulle xalane gacalo cabdulle xalane iyo khadiijo cabdulle xalane maryam cabdulle xalane caaisha cabdulle xalane iyo faaduma cabdulle xalane iyo shamse maxamuud cusmaan iqre axmed isaaq anise axmed isaaq iyo nuure muumin raage maa'ida muuse axmed iyo iqre muuse axmed mustalifa muuse axmed iyo dhammaan asxaab aan la soo koobi karin ay yidhaahdeen waxay tahaniyad meher oo weliba soo daahday ay leeyihiin u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa ramle cabdulle xalane iise yeeda nuur cusmaan xareed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan buulo burte miya mase buulo barde caasha waxaan weydi doonaa reer buulo burte waayahay gobolka hiiraan taariikhdu markii ay ahayd afartii bisha bishiina dhaaftay ee disembar labada kun iyo labaatankii waxaanu leenahay arooskuna ku dara soo dedejiya ubad khayr qabana ilaaha idinku arsaaqo aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya sanadka cusub iyo barnaamijkanba waxaa nasiib u yeeshay saaxiibo uu ugu horeeya mukhtaar daahir dhure laakiin waa laga horeeya hooyo waxaa ka horeysa batuulo shoobe aaba daahir dhurea ku jira mukhtaar daahir dhure manuur daahir dhure iyo maxamed waa maxamuud daahir dhure iyo xuseen daahir dhure waa dhammaan ilmo daahir dhure xasan daahira ku jira sacdiye daahir faadimo daahir cabdey daahir nuuriyo daahir iyo dhammaantood waa ilmo daahir dhure iyo asxaabta qaaliga ah baa layiri oo kale ah maxamed kuule macalin iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo sidoo kale cadow mursal iyo bakaar waa bakar cali bulle iyo kamaal cabdirasaaq iyo mursal macalin iyo rashiid ronow mursal wuxuu ku magac dheer yahay jabiiba dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan nuuney daahir dhure iyo mudane kerow oo wiil ku dhashay magaalada baydhabo janna iyo gaar ahaan xaafadda mursal baa la yiri waa xaafadda ugu cusub magaca wiilka yar waxaa loo bixiyey baa la yiri kamaal kero baa loo bixiyey wiilkaasi ilaahay ha ka dhiga bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara ducadan waa v o a waaban u ducayseen annagana waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha aan dhankii heesaha ku yara nasanno maadaama aan ku jirno bilowgii sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dhegeystayaasha waxaan leenahay sanad wanaagsan
Oh,
abaalkanna wuxuu naga soo gaaray aabe cabdiraxmaan cali geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo shugri cumar ugaas ayayo aamino sheekh maxamed iyo ayayo xabiibo barre warsame ayayo caayisho maxamed geeda qorow ayayo kaaho maxamed geeda qorow isageeda iyo caruurteeda adeer axmed salaada cali maxamed geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulqaadir cali maxamed geeda qorow iyo xaaskiisa waa iyo gabadhiisa aamina adeer cabdinuur cali maxamed geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhammaan ilmo geeda qorow iyo sidoo kale adeer bashiir cali maxamed geeda qorow adeer cumar cali maxamed geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi cali maxamed geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdiweli cali maxamed geeda qorow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer maxamuud cali maxamed geeda qorow iyo eedo xaawo cali maxamed geeda qorow iyo caruurteeda iyo eedo xaliimo cali maxamed geeda qorow seegeeda iyo caruurteeda iyo eedo maryan cali maxamed geeda qorow seegeeda iyo caruurteeda eedo safiya cali maxamed geeda qorow dhammaan reer maxamuud geeda qorow waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan cabdinaasir xasan daleel iyo caaisha macalim cabdiraxmaan cali geeda qorow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii disembar ee haddana dhaaftay sanadkii laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin guurkiina kii lagu nastay lagu nagaado allaha ka dhigo iyo reerkii wada jira bay yidhahdeen annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka labaad ee dhankayga yaallo waxa uu naga soo gaaray maamo madiinax raxiim iyo aabo cabdi cali jiijow hooyo amiin isaaq mursal hooyo shukri cali daahir hooyo shukri abuukar qoorgaab aabo cali maxamed nuur iyo adeer cabdiqaadir cali jiijow adeer nuur cali jiijow adeer maxamed cali jiijow abuu xuseen cali cali cabdi cali iyo ibraahim cabdi cali abuukar cabdi cali iyo salmaan cali maxamed iyo abaayo caasho cali maxamed adeer cali maxaad iyo leyla cali maxaad dhammaan waxay dadkani tahaniyad aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha ifka iska doortay waa saciid cali maxaad shaara iyo marwadiisa farxiyo cabdi cali oo lagu naanayso fariixa arooskooda wax uu ka dhacay magaalada jowhar waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana ilaaha idinkala siiyo aamiin waa tahay anigana dhambaalka dhinacayga yaalla ugu horeyn ayaa la yiri waan idin salaamay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha baa la yiri waa tahay waa hambalyada iyo heesaha halka waxaa tahaniyad dhalasho farxad leh ka dareeya bay yidhaahdeen dadka kale ah ee hooyo siraad faarax abe cabdiraxmaan aw xasan adeer maxamed aw xasan iyo eedo hibow aw xasan walaalo nimco cabdiraxmaan xasan iyo caasho cabdiraxmaan xasan iyo bare cabdiraxmaan xasan naafic cabdiraxmaan xasan iyo maxamed shaafi sheekh xasan iyo xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo fadxiyo sheekh xasan ismaaciil iyo siin sheekh xasan ismaaciil iyo nimco ibraahim abiib iyo axmed ibraahim abiib cabdicasiis ibraahim abiib iyo mustafa yuusuf abiib dhambaalka waa laga buuxa waxaa kaloo ku jira khadar yuusuf abiib iyo basra yuusuf abiib iyo ayaan yuusuf abiib dhammaan dadkani iyagoo isku daba baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan abtiyo baa layidhi nimcaan cabdiraxmaan xasan waa nimcaan hilaac iyo marwadiisa ayaan bashiir oo wiil ku dhashay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ohio gaar ahaan baa layidhi magaaladiisa colombos waa tahay soomaali baa halkaa dhooban sagaal iyo tobankii bishii december ee hadda uuna dhaaftay sii muuqato ee sanadkii durbaba sanadkii buu noqday taariikhdu galama aragtaa sanadkii wuxuu noqday wax laga soo tagay sanadkii laba kun iyo labaatan ducada waa dhankiina baa layidhi bahda v o a soomaali waa tahay saaxiibkeen fanaankeenna qaaliga ah nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac iyo marwadiisa ayaana bashiir waxaan ugu duceynaynaa wiilkaasi ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo ayaan weliba sii leeyahay fanaanka nimcaan caasha dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hinde cali maxamed iyo faysal maxamed jaamac khatre cali maxamed yaasiin jaamac maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed muuse maxamed iyo ibraahim ciise maxamed maxamed cali caalin iyo khadar maxamed jaamac dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga burco hargeysa iyo kenya sacuudi carabiya u k maraykanka waxay taaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan baa layidhi abwaan ibraahim cali maxamed iyo saamiya oo wiil ugu dhashay degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida waxaana wiilkaasi loo bixiyey xudayfi xudayfi waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa tahniyad aroos v o a soomaali waad salaamantihiin baa layiri gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay mar kasta barnaamijka muusiga islaamahay dadku soo qoraan laakiin barnaamijka magaciisa nuurow mar kalean dhegeystayaasha ugu celinay waa hambalyada iyo heesaha barnaamijka waa tahay waan idinka guddoonnay mar kale waxay yidhaahdeen annagoo kale ah raxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo saygeeda cabdi bile cabdi iyo iglan bashiir iyo khatro qalaad baa la yiri iyo sacdiye faarax iyo hooyo faadimo salaad iyo hooyo ambiyo qanyare awoowe maxamed cabdi aadan iyo awoowe cusmaan cabdi aadan maxamed cabdulaahi hodan cali bikole iyo shukri gedi iyo amaal maxamed jeele xiish iyo aadan maxamed salaad aadan kismaayo iyo injineer boro baa halkan soo galay iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo balaag dhagaxley iyo cabdiweli faarax iyo cabdulqaadir foode iyo nasre caynab waxaa la yidhi waayo dhammaan reer cabdi aadan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos oo qurux badan hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi boqorka iyo boqorada waa tahay warka lasii wadan kela farta iyo faraatiga maantao dhan labalabo adduunko dhan baaba labalabo haddii lasii wado barnaamijko dhan a ku dhammaanayo waa muxiyadiin nuur sugow baa la yidhi iyo salaado maxamed nuunow oo arooskooda uu ka dhacay tuulada buula gaduud oo ka tirsan jubbada hoose ducada waa dhankiina baa la yidhi waa tahay salaado maxamed nuunow iyo muxyidiin nuur sugow arooskooda wuxuu ka dhacay tuulada buula gaduud maxaa ku ducinaysaa nuura salaado maxamed nuunow iyo muxyidiin nuur caasho waxaan leenahay ilaah ha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela guri nagaadi oo barwaaqo ahna ilaah ha ku maaragtay risaaqo ayaan leenahay iyaga iyo dhagaystayaasheenna iyo inta isguursataba waxaan usoo qabanay heesta aroos iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji
وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو برقور كوهشيسا بلانتي كدبايسي وبالشعر يقولوا بالخير ويا روسو برقور كوهشيسا بلانتي كدبايسي
waa tahay intaasaan ku dhaafno codka fanaanka iskalaaji waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xiran nuurow dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran ma aha oo keliya inta dham hambalyada soo dirsata inta hambalyada soo dirsata waa si gaara u sugaan laakiin dhegeystayaal badan oo waxaa jira barnaamijkan si gaara u suga heesaha ku jira iyo inay asxaabtooda iyo dad ay yaqaanaan ka maqlaan waxaan filayaa inay si weyn uga heleen codka fanaanka iskalaaji dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray habaryare xaawakiina cumar ugaas odageeda iyo caruurteeda habaryare fardowsa cumar ugaas iyo caruurteeda habaryare xamdi cumar ugaas saygeeda iyo caruurteeda abti cali xoosh cumar ugaas xaaskiisa iyo caruurtiisa abti xasan kaafi cumar ugaas xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abowe maxamed cabdi duraan iyo najiib cabdi duraan xaaskiisii iyo waxaa la yiri wiilkiisa iyo ayeeyo caaisho cabdi gaas ayeeyo fartuun cabdi gaas eedo nuuro cali maxamed geedi qorow iyo caruurteeda eedo siciido cali maxamed geedi qorow iyo seegeeda iyo caruurteeda eedo caaisho cali maxamed geedi qorow seegeeda iyo caruurteeda iyo eedo salaado cali maxamed geedi qorow iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jirta abaayo aamino xoriyo cabdirasaaq saciid iyo eedo faadimo cismaan sheekh cilmi seegeeda iyo caruurteeda dhammaan ilmo cabdulaahi geedi qorow dhammaan reer xasan geedi qorow dhammaan reer cismaan geedi qorow iyagoo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdinaasir xasan daleel iyo caaisha macalin cabdiraxmaan cali geedi qorow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar labaatankii disembar ee sanadkii haddana dhaafay laba kun iyo labaatan waxaynu ugu ducaynayaan reerkii lagu nasto ee lagu nagaado in ilaahay uu ka dhigo wada jira annagoona waxaanu leenahay aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ahaa ee khaalid xasan baruuke iyo cabdulaahi khaalid xasan iyo cabdiraxmaan khaalid xasan xafse khaalid xasan faatuma khaalid xasan suleyqa khaalid xasan nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir hooyo faatima salaad xasan ruweyde xasan daahir iyo cabdirasaaq xasan daahir raxmo xasan daahir ciidaruus cabdulqaadir aadan daa'ifa cabdilmajiid mucalim iyo cabdifataax maxamed cali faatuma daahir ibraahim iyo maxamed ayuub isaaq cabdinaasir jacfar cabdiraxmaan maxamuud yacquub maxamed iyo aadan cabdulaahi cali dhammaan inta kor ku xusan waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan suleymaan xasan baruuke iyo nuurto daahir ibraahim oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda bardaale waxaan leenahay wiilkaasi ku dhashay xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo ilaaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray aabe xasan daleel sabriye hooyo cubtan cabdi jimcaale iyo hooyo qarshi cabdi gaas bootaan iyo hooyo ruqyo jaamac cabdulle iyo sahraa xasan daleel sucaad xasan daleel leyla xasan daleel maryan xasan daleel waa dhammaan ilmo xasan daleel waxaa kaloo ku jira maryama xasan daleel iyo xamdi xasan daleel ayaan xasan daleel nasteexo xasan daleel iyo cabdixakiin xasan daleel iyo cabdirashiid xasan daleel iyo cabdiqani xasan daleel adeer cabdulaahi daleel sabriye iyo adeer cabdikariim daleel sabriye iyo eedo ardo daleel sabriye habaryaer luul cabdi jimcaale iyo habaryaer jamaad cabdi jimcaale iyo xasan saciid iyo cabdisalaan waa cabdulaahi burhaan dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan cabdinaasir xasan daleel iyo caaisho macalin cabdiraxmaan cali geedi qoro oo meherkoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd afar labaatankii disembar ee sanadkii haddana dhaafay laba kun iyo labaatan meherkoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar labaatankii bisha haddana dhaaftay ee sanadka waa sanadkii laba kun iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen guri barwaaqo iyo mid lagu nagaado oo lagu nasto wiil iyo caano gabar iyo caanan way ugu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin
tahniyad kale oo dhalasho ayaan caashahaya waxaana noo soo diray dadka kale ah maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil caaqil cali suudaani cabdulaahi muuse iyo caaqil mustafe aadan ismaaciil caaqil maxamed cabdi ninweyn caaqil sheekh doon maxamed iyo caaqil carab alleel aadan caaqil cabdi maxamed xasan hooyo aamine daahir geedi iyo hooyo sahre maxamuud ciise axmed xasan cabdi oo ku magac dheer kama degay iyo maxamed shaafi nimcaan ciise cumar iyo cabdikariim waa cabdixakiim cabdulaahi dalal cabdisalaam cali maxamuud iyo hibo nuurshe daahir sahre nuurshe daahir iyo fawsiya cabdi cabdulaahi nimco maxamed cabdulaahi iyo nimco bashiir amiin ifraac maxamed jaamac dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan sacaada carab aleel iyo saygeeda bucul cabdi maxamed oo sideed iyo tobankii bishii novembar sanadkiina dhaafay labada kun iyo labaatankii wiil ugu dhashay dalka jabuuti wiilkaas waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan bucul cabdi ducadu waa dhankiina ayaa laleeyahay caasha waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay u ka dhigo midkii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara dhambaalka dhinacayga yaalla haddaan u gudbana ugu horreyn baa la yidhi waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo aamino cismaan abuulle hooyo saade muuse cumar iyo hooyo luul geesay abikar iyo hooyo canab cabdi iyo caruurteeda maxamed cabdulqaadir geesey iyo ustaad jibriil cabdulqaadir geesey iyo kiin cabdulqaadir geesey sahro cabdulqaadir geesey iyo cabdinaasir cabdulqaadir geesey iyo boqor fahad cabdulqaadir geesey iyo cabdifataax maxamed axmed iyo faysal cabdulqaadir geesey waa la badan yahay waxaa kaloo ku jirta marwo muna sheekh xasan sheekh iyo caruurteeda naciimo cismaan geesey iyo khadiijo cismaan geesey iyo sharma arke maxamed ismaaciil dhammaan dadkani waxay tahaniya dhalasho u dirayaan cabdulqaadir maxamed axmed iyo muno cabdulqaadir geysey oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxaa loo bixiyey baa la yidhi racad cabdulqaadir waa racad cabdulqaadir waa magac igu cusub racad cabdulqaadir ducada waa xaggiina waa tahay waxaan ugu duceynaynaa racad in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin aamiin ayaanu leenahay caasha ducadaas ilaahay ha u aqbalo ee dhinacii heesaha haddii aan dib u milicsano waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heestii baxnaano iyo fanaanada maryan mursal ciise
baxnaano iyo codka macaan maxay tiri adaa beeray jeceylka haddana baabi'inaya codka macaan maryan mursal ciise intaasaanu ku dhaafno waxaan filayaa dhegeystayaal fara badanoo barnaamijkan la socda inay si weyn uga heleen meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal waxaan idin leenahay kulli caam wa antum bikhayr sanad wanaagsan sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan aamiin caasha sanad wanaagsan oo nabad leh oo khayr leh karoonihiina ilaahay uu ka qaada ummadoo dhan ayaan ka rajaynaynaa sanadkan cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dhambaalka ugu dambeeya dhankayga waa hambalyo aroos waxaana dilaya dadka kale ah habaryar sacdo cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda hooyo nimco cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda abti asad cumar jihaad iyo habaryar canab cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri cumar cismaan iyo habaryar khadar cumar cismaan habaryar raaco cumar cismaan iyo saygeeda maxamed fatxi asad cumar cismaan dhammaan dadkan waxay kala joogaan magaalada jigjiga magaalooyin ku yaala dalka mareykanka oo kale ah minnesota portland seattle washington iyo dalka norway waxaanay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan nasir cabdulaahi badri iyo nimhaan maxamuud yuusuf oo meherkood uu ka dhacay magaalada dhagaxbuur ee dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaanu leenahay arooskana ku dara oo soo dedejiya ubad kheyr qaba iyo guur barwaaqo ahna ilaaha idin siiyo aamiin
anigana aamiin ayaan raacinaya gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay nuurow intaadan nasan bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaashaan uga tegayno waa tahay heesta ugu dambaysay aan barnaamijkeena kusoo xiri doona caasha waa heesta iifurlaabta waa fanaaniinta axmed rasta iyo nasteexo indho iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka ugu horreeya ee sanadka cusub ee labada kun koob iyo labaatanka waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaan dhegeystayaasha leenahay nuurow sidaa iyo nabadgelyo iyo sanad wanaagsan oo wacan
fiday jacaylku feerahayo beerkiyo fogaaye dhibko iga fido agtada iga fido agtada iga fido agtada iga fido agtada
mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo barnaamijka hambalyada nala socodsiinayay haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka qaranka soomaaliya ee qoraal toddobaadkan soo saareen waxay ku sheegeen in mar kale uu isbedel ku yimid jadwalkii la qorsheeyey inay ku dhacaan qaabka doorashooyinka ee xildhibaanada aqalka sare jadwalka hore guddiga ay dejiyeen ayaa ahaa in doorashada ay bilaabato kow iyo soddonka diseembar islamar ahaantaasin ay socoto ilaa iyo lixda januari ee sanadkan cusub laakiin jadwalka cusub ay guddigan ku sheegeen in qabashada codsigan musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay shanta januari ee sanadkan halka tartanka kuraasta aqalka sarena loo asteeyay in la qabto inta udhexeysa toddobada ilaa iyo afar iyo tobanka januari magaalada garoowe waxaa toddobaadkan kulan isugu yimid xubno siyaasiyiin iyo qeybaha kala gedisan ee ururada bulshada rayidka iyo xubno ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya madashaas oo kulan siyaasadeed u ahaa ayaa waxaa soo qabanqaabiyey macadka heritage waxaana ay dhinacyada fikradaha siyaasadeed isaga soo horjeeda ay awood u yeesheen inay ka hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya iyo siyaasada laysku hayo xubnihii halkaasi ka qaybgala waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre iyo xubno kale oo musharaxiinta ka mid ah waxaa sidoo kale goobta joogay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale ra-isul wasaar ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed waxaa dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya iyo siyaasadda ay dhinacyadu isaga soo horjeedaan qaybaha dambe ee barnaamijka qodobkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa hase yeeshee qeybaha dhexe ee barnaamijka qodobada kale aan ku haynana waxaa ka mid ah ugu yaraan shan qof oo ay ku jiraan haweeney iyo ilmaheedii oo laba bilood jirtay ayaa geeriyooday kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay la socdeen kaas uu kusii jeeday magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose toddobaadkan maamulka deegaanka dhobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay waxaana ay sheegeen in ay arrintani tahay mid aada looga naxo oo argagax leh xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa arbacadii u magacaabay haweeneyda lagu magacaabo anita kiki beho oo u dhalatay dalka gaana ku-xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ee loosoo gaabiyo unsum kiki beho ayaa xilkan kala wareegaysa risidon zinanga oo u dhashay dalka zimbabwe kaasoo isna loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha dalka libiya xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in beho ay leedahay khibrad shan iyo labaatan sana oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna kasoo shaqaysay xafiiska horumarinta bini-aadanimada qaramada midoobey ee new york haweeneydan ayaa qaramada midoobey kala soo shaqaysay dalalka colaado ay ka dhaceen oo ay ka midkihiin angola cambodia ciraaq namibiya sudan iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan saxiixay sharciga miisaaniyadda dowladda sanadka miisaaniyadda waxaa kii bishii hore meelmariyay xildhibaanada golaha shacabka markaas oo ay u codeeyeen dhammaan mudane oo madasha joogay kulankaasina ay ku tilmaameen in miisaaniyadda la ansixiyo miisaaniyadan ayaan la horgeyn golaha aqalka sare ee dalka taasoo ka duwan miisaaniyadda oo ay wada ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka maxada sababta aan loo gudbinin qoraal ka soo baxay bila soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyo golaha shacabka sida xilkasnimada leh uu yiri ay u guteen waajibaadka dastuuriga ee kaga aadan ansixinta miisaaniyadda cusub ee dalka isagoo islamar ahaantaasina ku bogaadiyey fadhiyada baarlamaanka ay yeeshaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegeysanayseen macadka heritage ayaa toddobaadkan shir isugu yeeray xubnaha siyaasiyiinta dalka soomaaliya kuwo ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya mucaaradka ururada bulshada rayidka iyo xubno kale kuwaas oo ka arinsanayay arrimaha siyaasadda wadanka soomaaliya waxaa dhinacyadu ay fursad u yeesheen inay ka wada xaajoodaan arrimaha lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka soomaaliya iyo sida markaasi dhinacyadu ay isugu hor fadhiisan karaan oo arrimaha ay isla meel dhigi lahaayeen haddaba shirkan fursad noocee ayuu siin karayaa xubnaha mucaaradka iyo dowladda oo ku kala arag duwan qaabka doorashada loo galayo iyo guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk ee soomaaliya magacooday oo ay xubnaha mucaaridku aada uga soo horjeedaan arrimahan waxaa la qaadaadhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaana markii hore weydiiyey shirka heritage ee garowe muxuu kusoo kordhin karayaa arrimaha siyaasadda cakaran ee soomaaliya hadda bismillahi jamaal waa mahadsan tahay dabcan wuxuu soo kordhin karaa waxay tahay waa markii ugu horreysay ee mucaaradka iyo maxaafidka ay meel iskugu yimaadaan kadibna ay si furan u doodaan dabcan inkastoo shirka u ahaa wax looga hadlayay wax mustaqbalka ama labada kun iyo shan iyo labaatanka wax dhici doono laga doodaya hase ahaatee in yani mucaaradka xubnihii ugu muhiimsanaa iyo iyo xubnihii dowladda ugu muhiimsanaa ee meesha isku arkaan arahna isku weydaarsadaan ayaa wax muhiima oo siyaasadda soomaaliya kusoo kordha taasna waxay meesha muujinaysaa in isfahan iyo iskusoo dhawaasho la sameyn karo waxyaalo badan oo madmadooba u dhexeeyey iyo maaragtay kala aragti duwanaashihii u dhexeeyey meesha ka bixi karo waxay kaloo soo kordhin kartaa in yani soomaalida dareemaan jawi ka duwan buuqii iyo qayladii maalmahan jirtay ee ku aadaneen doorashada iyo habkeeda iyo doodaha u dhexeeya mucaaradka iyo maxaafidka waxaa la odhan karaa waa shir soo kordhiyey yacni isfahan iyo isijaas siyaasadeed oo aada u wanaagsan oo mustaqbalkoodana u qurux badan yahay maxamed dowladda iyo mucaaradka maxaa la gudboon sideese doorasho lagu wada qanacsan yahay loo qaban karaa dabcan waxaa la gudboon soomaaliyaan joognaa soomaaliyana waxay u baahan taha maanta in si taxadar leh wax walba looga fekero wadankan dhibaato iyo silac in ku filan uu soo qaatay soomaaliya waxay u baahan taha dowladnimo sal adag leh dowladnimo yani xaquuqda dadka ay leeyihin siisa dowladnimo ka ilaalisa dadka dhibaatada marka dowladnimo dalkan horumar u sameysa marka sidaa darteed si taas loo xoojiyo loona midho dhalkeedana loo helo waxaa muhiima oo la gudboon mucaaradka iyo muxaafidka in danta dadka iyo dalka laga fikiro in masaalixda dhexdooda ah masaalixda qaaskaa meel laiska dhigo masaalixda guud ee dalka xoogga la saaro si dal iyo dad loo badbaadiyo nolosha dalkana loo dhiso dabcan doorasho laisla ogol yahana waxay keliya ku dhici kartaa waa in yacni miiska la wada yimaado laga doodo yani si furana laisku weydaarsada araahda iyo aragtida yani dowladdana ay ku qanciso mucaaradka yani habka ay waxwada iyo siday wax u rabto dabcan mucaaradkana laftikooda aragtidooda ayagoo aan buuq iyo dagaal iyo rabash ahayn iyo xasarad ay si dabacsan oo degan ay ku raadiyaan si meel dhex laiskugu yimaado mustaqbalka dalkana loo badbaadiyo keliya waxa la gudboon ama looga baahan yahay dhinacyadaasna waa in si degan wax walbeeto oo far iyo suulaysi ah loo wada wajaho kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaana barnaamijka ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulanta dambe ee nabadgelya
intaasna dhegeystayaal waxaa noogu dil idaacaddeennii galabnimo tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo